kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada shabakada wararka qurbajooga ee somaali diaspora news dot com iyo idinkoo sidoo kale aada naga soo booqan karaysaan goor walba iyo meel walba oo aada joogtaan barta internetka ee qurbajoog dot com dhegeystayaal hadalheynta ugu badan ee saxaafadda iyo siyaasiyiinta soomaalida waxa uu ahaa toddobaadkan iminka aynu ku jiro kulan dhowaan magaalada birmingham ee cariga britain ku dhex maray madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka somalilan ee ucid injineer faysal cali waraabe haddaba hadallo turxaan leh iyo jawaabo kala duwan oo uu ka bixiyey guddoomiyaha iyo hadallo kasoo yeeray xukuumadda somalilan iyo siday shacabka u falanqeynayaanba ayaan waxaanu ka wareysanay suldaanka guud ee beelweynta irir samaaleh suldaan cabdikariin faarax oo ku nool dalkan canada suldaan ugu horeyn bal kusoo dhawow shabakada somaali diaspora news dot com waad mahadsan tihiin waana dhowahay cabdulqaadir inaad baan kuu salaamayaa iyo dhammaan bahda soomaali diasporo aad baad mahadsantihiin waa si wanaagsan suldaan aad baad u mahadsan tahay bal ugu horeyn haddii aan wax kaa weydiiyo sideed u aragtaa kulankan ay wadaageen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid injineer faysal cali waraabe runtii siduu faysal sheegay waxaynu raacaynaa isagu markii la su-aalay jawaabihii uu ka bixiyey waxay ahayd inuu madaxweynaha salaan ugu tegey salaantaasina ay qaadatay waqti kooban marka guud ahaan waxaan filayaa waxay ku kooban tahay jawaabteydu maadaama dee guddoomiyuhu salaan madaxweynaha ugu tegey waa arrin normalah oo waqti kasta dhici karta madaxda soomaaliduna dhexdooda isa salaami karaan wax dhibaata ana u malayn maayo inay keenayso danaha qaranka iyo shacbiga reer somalilan wax guuldarra ah oo hadda lagu tilmaami karo kulankaa dhex maray madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga ucid runtii aniga iima muuqato waana arin runtii aada iyo aad sida looga
waa si wanaagsan suldaan cabdikariin faarax suldaanka beelweynta irir samaale xukuumadda somalilan si adag bay uga jawaabtay hadallada ka soo yeedhay marka la eego ee ku wajahan kulankii dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo guddoomiyaha xisbiga ucid sidee baad u aragtaa hadallada ka soo yeedhay wasiirada ka tirsan xukuumadda somalilan ee kulankan ku wajahan
horta waxaa runtii soomaalida waxay ku maamahdaa fule xantii ma mooga arrintaana waxaan uga socdaa faysal baa wuxuu yidhi universal markii uu ka hadlayey toddobaadkan gudihiisa ee arrintaa soo ka jawaabaya shacbiga reer somalilan way og yihiin nin qadiyadan igaga adag inaanu jirin hor ilaahay waxaan uga markhaati furaya arrintaa iyada inay xaqiiq tahay oo bishii afraad shirkii ka dhacay waddanka turkiga shacbigu isugu bashaareynayay inuu madasha marayo injineer faysal cali waraabe oo ay aaminaad badan arrintaa ka muujinayeen islamarkaana ay arrintaa isugu bushaarinayeen iyadoo arrimaha laga tixraacayo runtii faysal waa ninka noocaasa ee shacbiga reer somalilan uu sidaa uu aaminsan yahay u og yahay meelu joogaba faysalna waxaad moodaa inuu arrintaa ka warqabo inuu shacbigu sidaa u og yahay sidoo kale jawaabta kasoo yeedhay xukuumadda somalilan iyo wasiirka warfaafinta runtii waxaad moodaysay in waxoogaa degdeg ku yar jiray oo iyadoon weli dee lays arkin guddoomiyihii oo wax laga weydiinin sida shirka iyo maaragtaanay salaantan iyo arrintu siday u dhacday in markiiba saxaafadda la mariyey tallaabo sharci waafaqsan baa laga qaadaya guddoomiyaha xusbiga ucid waxaad moodaysaa in degdeg ku jiray waxaa ka habboonaan lahayd oo ka qurux badnayd in lala hadlo faysal dee xidhiir fiican baa ka dhexeeya waana guddoomiyaha xusbiga ucid waana reer somalilan oo odaya oo siyaasiya sida inay la xidhiidhaan oo arrintaa wax ka weydiiyaan waa arrin aad iyo aada u fudud marka waxaa uga habboonaan lahayd intaanay saxaafadda marin hadaladii kululaa inay la kulmaan guddoomiyaha ama la hadlaan oo arrintaa wax ka su-aalaan waxaa sidoo kale baaqaas ama arrintaa ninka ka hadlay oo abiibtimacad wasiirka warfaafinta wasiir aliclaamka waxaad moodaysay inaanu si habboon arrintaa uga hadal si kastaba ha ahaatee waxaan jeclaysanayaa wixii waddanka gudihiisa ka dhaca reer somalilan gudahooda inay gooni uga wada hadlaan oo aanay hadallada noocaas oo kale saxaafadda laysu marin waxaana ka dhalan karaya haddii madaxda qaranka si taagtaagan ay hadalla hawada isugu marayaan shacbigoyn uu waxoogaa arrintaas khalkhal siyaasadeed ay ku abuurto marka waxaan ku waaninayaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan inay aanay maaragta aanay hadda ka bacday sidaas oo kale ugu degdegin arrimaha dhexdooda iyo xisbiyada mucaaradka waan mahadsan sidoo kale hadallada wasiirka warfaafinta somalilan ee abiib timacad waxaa ku jiray in uu kulanka madaxweynaha soomaaliya iyo guddoomiyaha xisbiga ucid uu lug ku leeyahay baaq hore uga soo yeeray guddoomiyaha ucid faysal cali waraabe oo uu ku sheegay inay abaabulayaan kulamo wada tashiya oo ay reer somalilan la yeelanayaan in sidaa laysugu xidho arrimaha oo siyaasadana sidaa laysugu mutaxo maxaa ka dhalan karaya horta dandigu ma wanaagsana dal islaam aynu nahay mar walba waxaa wanaagsan wax cad ee banaanka yaalla inaynu isku xukunno oo arrimo aan maaragtaanay weli xaqadeeda gacanta lagu haynin in la isku xukubo ama maaragtaanay canaan la isugu soo jeediyo waa laga wanaagsan yahay waxaan filayaa inaanay arrintaas sida uu inoogu sheegay waxaan jeclahay shacbiga reer somalilan iyagoo ixtiraamaya nin weyn oo wakti dheer ay aqoonu leeyihiin sida uu arrintaa markii la weydiiyo uga jawaabay shacbi iyo xukuumadba inay arrinta intaa kaga gaabsadaan baan anigu leeyahay lamana marnaba lama dhihi karayo arrintaas iyo arrintani arrima shaqaysku le sababta wax iskaga xidhan oo haba yaraatee xididoo ka dhexan karaa maba jirto haba yaraatee sidoo kale waxaan dhihi lahaa wasiirka warfaafintu wasiir alclaamku hadaladiisa waxaad moodeysa inuu isagoo lagaba yaabo inaanu ujeedooyin fogfog oo dhibaato abuurayo isla hangeyso in haddana hadalku la maray marka waxaan usoo jeedinayaa madaxweynaha inuu maaragta xilka wasaaradda warfaafinta somalilan shacbiga dhane intaa leeg shacbi iyo xukuumadba ninka u hadlaya u noqdo shiksi runtii aftahana waxaanaynu ka baranaynaa taariikhda nabiyullaahi muuse caleyhi salaam markii ilaahay uu soo diray qoomkiisi reer ben israel inuu ilaahay weydiistay inuu la diro walaalkii haaruun arrintaas ujeedadeedu ahayd inaanu markaa nin aftahana u baahnayo dadka baaqa iyo dhambaalka ilaahay usoo dhiibay gaadhsiiya marka waa lagama maarmaan wasiir aliclaamka jamhuuriyadda somalilan inuu noqdo nin codkarah oo hadalkiisu aanu la aadi karin dhulka turxaantu ka dhalanaysa iyo dhibaatadu
waxyaabaha kale guddoomiyuhu ku jawaabay waxaa ka mid ah in kulanka labadan mas-uul uu isu soo dhoweynayo jaaliyadaha qurbajooga ah ee labada dhan kasoo kala jeeda islamarkaana birmingham ku wada nool oo runtii u baahan in isu soo jiid badan la sameeyo ma u aragtaa sidaa
aada iyo aad waa u arkaa xaqaduna waxaan filayaa faysal cali waraabe aniga aqoontayda dee waa nin waqti dheer hadda ummadda reer somalilan iyo soomaalidaba siyaasaddeeda kusoo dhex jiray waxaanu aniga iila muuqdaa nin mar walba ka shaqeeya danaha guud soomaalida iyo tashacbiga reer somalilanba waxaana suurtagala waqtiyada qaarkood inuu siyaasad dheer oo aan ujeedadeedu ahayn inuu shacbiga reer somalilan goonistaagooda wax ka gooniya wato inuu ka leeyahayba soomaalida oo wax kale arrimo kale maaragtaanay oo siyaasadeed oo ka baxsan gudaha somalilan uu ka shaqeeyo islamarkaana maslaxadda soomaalidu ay ku jirto kuwa koonfureed kuwa soomaalida etoobiya soomaalida kenya soomaalida jabuuti markaa runtii anigu aragtida faysal waa nin ballaarhan aragti xeel dheerna u leh guud ahaan shacbiga soomaalida arintaa soo jiidka labada jahliyadood ama labada shacbi reer somalilan iyo soomaaliyana ka shaqaynteeda waa ku hawlan yahay muhiimaduna waxa weeye in wada noolaashaha iyo maaragta isdhexgalka bulshada waxa weeye ay halkii hore kasii ballaarato iyadoo aan ujeedadu ahayn in dib soomaaliya iyo somalilan ay midoobaan waa si wanaagsan marka aada aragto inta badan siyaasiyiinta gaar ahaan somalilan wakti badan kuma lumiyaan mana muujiyaan aqoon durugsan ay u leeyihiin geeska africa dadka soomaalida ah ee ku nool siyaasadooduna waxaad muddaa inay ku kooban tahay xisbiyo iyo xaafado somalilan ka tirsan muhiimad intee la eg ayuu ayay u leedahay ruuxa siyaasiga ah inuu aqoon durugsan u yeesho guud ahaan soomaalida ku nool mandaqada geeska africa iyo ka hadalkeedaba muhiimad intee la eg weeye dhiiranaan nooceebaase looga baahan yahay in ruuxa muujiyaha aqoonta faysal oo kale uu geyiga u leeyahay inuu in la muujiyo muhiimad ma leedahay sideed u aragtaa ka suldaan ahaan waxa weeye sida taariikhduina barayso mar haddaad mas-uul tahay oo aad weliba dooneysa inaad ummadda hagto waa inaad ummadaada ummadaha ka baxsan aada la yeelataa macaamil xidhiir nooc walbale mid dhaqaale mid siyaasadeed mid abni waana dhaqan soo jireenoo cahdiyadii waxa weeye islaamka iyo nebiga iyo caleyhi salaatu wasalaam iyo taarikhda dhan kastoo laga eegaba waa dhaqan soo jireenoo aadamuhu leeyahay oo taariikhiyan runtii wax badan aynu ka baranayno iyadoo arrimaha laga duulayo arrin aada iyo aada u wanaagsan weeye mas-uulka reer somalilan isagoo qadiyadda iyo goonistaagga somalilan aan meel uga dhacaynin haddana inuu ku dhex jiro wax ka ogaada mar walba arrimaha geyiga ka socda weliba gaar ahaan geeska afrika iyo deegaanka soomaalida u degto waa arrin aada iyo aada loogu baahan yahay waxaana ku dhiirinayaa inay ku daydaan siyaasiyiinta kale reer somalilan inay sida faysal oo kale arrimo ka baxsan somalilan gudaheeda oo dadkan shacbigan reer somalilan waxtaru leh inay ku fognaadaan aragtiyo ka fognaa yeeshaan magaalada caasimadda somalilan ee hargeysa iyo barcayo iyo ereyeeda somalilan xuduudaheeda ayaan aada ugu maaragtaanay boorinayaa oona soo jeedinaya waa si wanaagsan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u ciid injineer faysal cali waraabe waxaa dhowaan shil jira iyadoo uu ku qabtay magaalada muqdisho kadib safar dheer oo uu ku maray geeska africa waxa uuga waramay arrimo ay ka mid yihiin jubbooyinka kilanka shanaad soomaalida ku nool wacdiga ay ku nool yihiin khaasatan dadka ku abtirsada somalilan ee halkaa degan jabuuti ayuu ka hadlay sidoo kale arrimaha saylac buu ka hadlay haddii aan kala qaadqaadno guddoomiyaha faysal waxa uu si gaar uga hadlay shirkan ka socda jubbooyinka iyo sida beelaha qaar deegaankaas ahi ay wax u tabanayaan talooyinna waa uu kasoo jeediyey dabcan inaad aragtay baan filayaa sideed u aragtaa mowqifka guddoomiyaha ee arrinkaa ku saabsan sidaan horeba usoo sheegnay runtii waktigan xaadirka ee hadda la joogo inta laogyahay faysal waa mas-uulka keliya aragtida xeesha dheerle ee reer somalilan marka iyadoo arrimaha laga duulayo inuu howlaha noocaas maaragtaanay uu ku guda jiro oo guud ahaan maslaxadda uu ka shaqeynayo guud ee ummadda soomaalida meel kastoo joogtaba si aan dhib iyo mashaakil uga dhicin runtii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waxaa kaloo iyana meesha ku jirta dadka dega gobollada jubbooyinka iyo koonfurta soomaaliya meelo badan oo ka mid ah waxay abtirsiin iyo maaragtaanay haddii ehelnimo la wadaagaan dadka reer somalilan iyadoo arrimaha laga duulayo in meesha wax marayaan la ogaado haddii ay dulman yihiin loo hiiliyo hadday iyagu wax dulmayaanna dadka laga qabto waa arrin lagama maarmaana waxaana filayaa inay waxtar u leedahay baaqiyada uu soo jeediyey talooyinka soo jeediyey mudane faysal shirka halkaa ka socda in la qaato lana tixgeliyo rayada noocaas ay qabaan siyaasiyiinta sida faysal oo kale ee ku aadan shirka ka socda gobolada jubbooyinka marka waa arrin aada iyo aada u wanaagsan runtii waana soo dhaweynayna arrinta aynu ka hadlo waana ku faraxsan yihin baan filayaa shacbiga deegaankaasi hadallada iyo talooyinka uu bixiyey guddoomiyo waa si wanaagsan haddii aan iyada wax kaa weydiiyo iminka waxaa la gudagalay doorashooyinkii maamulka jubbooyinka hogaan uu yeesho lagu soo xulanayay oo lagu kala saarayay laa iminka saddex musharax oo arrinkaa u sharaxan dowladda kumeel gaarka ah ee soomaaliya fikir bay ka qabtay shirka go-aano adag bay kasoo saartay waxaadse moodaa in shirku uu sidii markii horeba loo qorsheeyey u socdo islamarkaana iminka la gudagalayba doorashada madaxda uu yeelanayo maamulkaasi sideed u aragtaa
cabdulqaadiro waxaan filayaa sanadii hore bishii toddobaad baan intaan la gudagelin shirka gobolada jubbooyinka ayaan ka hadlay waxaan filayaa inaanay weli waxba isbedelin inaan maantana lagama maarmaan tahay inaan hadalkii hore oo kale ku celiyo waxaana waxa weeye arrintaasi maamulka jubbooyinka la sameynaya waa arrin aad iyo aad u wanaagsan maadaama dastuurka hadda soomaaliya uu dhigayo da la sameeyo maamul goboleedyo dowladda federaalka ee dhexe soomaaliya hoos yimaada waxaase haddana laga maarmaana iyadoo shuruudaha sharciga iyo constitutionka dowladda federaalka ee soomaaliya uu dhigayo iyadoo loo hoggaansamayo in loo qaabeeyo qaabka uu sharcigu dhigayo isla markaana la siiyo tixgelinta dadka deegaanka ee ku nool ee ilaahay ku abuuray guud ahaanna ay maamulka abuuristiisa iyo sameyntiisa ay qeyb ka ahaadaan waxaase hadda ii muuqata aniga sameynta gobolada maamulka jubbooyinka ee soomaaliya hadda inay cid gaar oo ashkaas gaar oo majoritigooda iyo maaragtay halkay u badan tahay aan uba dhalanba wixii la dhihi jiray jamhuuriyaddii soomaaliya inay gacanta ku hayaan iyaga oo taageero ka helaya dowlado shisheeye oo dana gaara kale deegaankaas iyo geygaas iyo badda goboladaas oo shidaal sida la sheegay uu ceegaago iyo arrimo kale oo khayraad oo maaragtaan ay ka leeyihiinba iyagoo kooxaha maaragtay aan u dhalan deegaanka usii maraya ayay abaabulayaan shirka noocaasa runtii mana filayo inuu noqon doono shirtaaba gala wax sidoo kale waxaa ka soo baxa u malayn maayo inay marnaba ku qanci doonaan dadka deegaanka ka soo jeeda ee soomaaliyeed ee nabadda jecel diyaarka waa in dowladaha federaal dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka qeyb noqdaan islamarkaana ay muujiyaan waddaninimadooda iyo maaragtay nabadgelyada iyo dibidhiska dalka ay ka qeyb qaataan marka waxaan rajaynayaa in la raaco talooyinkii ay soo jeedisay dowladda federaalka ee soomaaliya shir dib heshiishiina lagu qabta halkaa kabacdi markaa dadka deegaanka oo dhan ay isu yimaadaan shir loo dhan yahay la qabto markaasaa ay taabageli kartaa dowlad goboleedka halkaa ka dhalatahay waa si wanaagsan jubbooyinka khaasatan magaalada kismaayo oo magaalad qadiima oo meel istraatiijiyad lehna ku taala ay xarun imika u tahay waxay soo martay marxalada aada u kala duwan maamullo aada u kala duwan oo isu soo bedelay halka mar walbana intii burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ka dambeysay maamuladii isaga dambeeyey aagaasi waxay ahaayeen qaar colaado iyo aan ka marhnaanin murano sideebaad u malaynaysaa ka suldaan ahaan suldaanka guud ee beelweynta irar soomaaliya suldaan cabdikariim faarax hab nooceeya oo hoosta laga soo dhiso oo aad adigu markaad eegtay xaaladaha kala gedisanay deegaankaasi hab nooceeya waa maamul taabagala oo lagu wada qanacsan yahay loo heli karaa waxaa loo heli karayaa horta in marka hore arrinta loo daayo dadka deegaanka u dhashay oo hayb kastoy ahaadanba dadka deegaanka u dhashay gobolada jubbooyinka iyo gedo maadaama la doonaya maamulka in saddexda gobol lagu sameeyo in arrinta iyaga gacanta loo geliyo iyaguo ay ka shiraan odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta culimaadu diinka dhallinyarada haweenka bulshada deegaankaasi oo bulsho nabad jecel oo wanaagsan oo soomaaliyadii marka arrintaa loo daayay hoos ka soo bilaabaan oo weliba marka hore degmo walba iyo tuulo walba oo dalkaa nabadgelyadeeda laga soo shaqeeyo hoosta laga soo dhiso in ka bacdina shirka guuda maamul goboleedka jubbaland lagu sameynayo laysugu yimaado ayaa runtii lagama maarmaana sidaasaanan marka dambe ay noqon kartaa sida uu ku hilgeli karayo maamulka jubbaland oo noqon kara maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya intase ay gacanta kula jiraan dowlado shisheeye shacbi ka soo jeeda dee dadka afka soomaaliya ku hadla laakiin aan deegaanka u dhalan oo doonaya inay dadkii deegaanka joogay iyagu raaciyad u noqdaan oo xukumaan oo dhulkale ka imaanay inta howlahaasi soconayaan laakiin suurtagal maaha waxaanan jeclahay dadka soomaaliyeed inay wax ka bartaan wixii la soo maray waxaanad moodaa ninka la yidhaahdo maaragtaanay axmed madobe la yidhaahdo iyo ragga noocaas ee arrinkaa hadda horboodaya inay la mid tahay uun hadalkii gobyo allah naxariistee kasoo yeedhay hadda ka hor qisadii caanka ahayd ee wasiir hadalka wasiire absama hargeysa iskale inay arrintii oo kala socoto haddana marka waxaan leeyahay waxaa laga barto taariikhda yaan dib loogu laabanin waddo aan lagu liibaanayn oo wada xagaaf oo maaragtan kaymo iyo inala gelaysa dhulkaleed oo aan hadhow laga soo noqon karayn aada iyo aad ayaad umahadsan tahay suldaanka guud ee beelweynta irar soomaali suldaan cabdikariim faarax oo kiyo ku sugan magaalada edmonton ee dalka canada iga waramayey xaaladihii ugu dambeeyey siyaasadda soomaalida khaasatan hadalhaynta saxaafadda iyo mas-uuliyiinta somalilan ay sida weyn u hadalhayaan ee ah kulankii dhex maray gudoomiyaha ucid faysal cali waraabe iyo weliba kulanka ama shirka gunaanadka imika ah ee ka socda jubbooyinka islamarkaana halkaa maamulka loogu samaynayo intaanu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabad gelyo